bismi illaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay kusoo dhowaada barnaamijka caawiya daljir oo habeen walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan efamyada daljir iyo intaradka ciwaankaan ku leenahay ee daljir dotcom waa khamiis lix iyo tobanka bisha maaraj sanadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka caawa iyo daljir aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kooxda budhcadda ah ee haysata markabka laga leeyahay imaaraadka oo ku hanjabay in ay layn doonaan shaqaalaha saaran markabkaasi haddii ciidamada dowladda puntland ay weerar ku qaadaan dusha markabkaasi guddiga gurmadka abaaraha ee heer puntland oo ka hadlaya xaaladda abaaraha ee puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland oo magaalada garowe kaga qayb galay isu soo bax roob doon ah wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland oo soo gebagabaysay tababar ku saabsan horumarinta dhallinyarada guddoomiyaha gobolka sanaag oo daljir u warramay kana hadlay xaaladda abaareed ee gobolkiisa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo khadar cawla ayaa istuudiyaha daljir ee buuhood laydinka soo jeedinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag aan ku bilaabaya kooxda haysata markabka sida saliidda ee ku haysata tuulada xaaba ee gobolka bari ayaa waxay ku hanjabeen inay layn doonaan dhammaan shaqaalaha saaran markabka haddii aysan ciidamada baddu joojin dagaalka ay wadaan oo ay sheegeen inuu sababay dhaawaca laba ruux oo shacaba siday hadalka u dhigeen nin magaciisa ku sheegay axmed wadani oo sheegay inuu yahay afhayeenka kooxda budhcaddaah ee haysata markabkaasi ayaa khadka telefoonka ugu warramay axmed sheekeeye oo ka tirsan xarunta daljire garow walaa dadku jawi fiican bay ku sugan yihiin annaguna jawi wacan baan ku jirnaa sidaa la socota xaab baan joognaa muxuuna saakana dagaal baa dhacay sidaa la socotay haddeerna oo toddobadii iyo afartan daqiiqana dagaal ay ciidanka badda iyo dadka shacabka banaanka jooga baa dhacay soo wada garan waa garta
walaal macan anagu waxaan ahay dadkii dhalinyaradii haysatay markabka saasay tahay ciidanku waxay maanta sameeyeen saacadaha hadda lasoo dhaafay inay dad rayida ay ku direen magaalada somalilan garan waa garta maxaa keenay dagaalkaas dagaalka waxaa keenay saxiimad annaga noo socotay oo markab ku socotay ba waxay dabceen inay caabin ku sameeyaan somalilan garan waa tan saxiimadii waxaa dhacday kumana samayn karin inay saxiimada caabin ku sameeyan saxiimada markabka timi waxay macnaha annaga iyo hawshayada ahayd saxiimada noo timi wixii noo wadana waan kala dignay bacdi dhowr daqiiqo kabacdi waxaa dhacday saxiimada inay laabato saxiimada ay xabad ku furtay saxiimadina way ka socotay oo magaaladay gashay kabacdina saxiimadii ciidanka ayaa waxay ay bilowdatay oo xeebta maraya inay xabad la dhacdo soo maadan karo waa garta nimankii saxiimada watay miyaa nimanka dhaawacmay may saxiimada hal qof keliya saarnaa halkii qofna waxna kuma gaarin dad rayida oo xeebta jooga oo fadhiya bay xabadaasi dhibaato u geysatay
waa tahay idinka waa ta haatan ka waran muxuu yahay go-aankiina aad gaadheen maadaama meesha dagaal u dhacay shalay sidee sideeda saac oo hadda aan kula hadlay go-aan baa soo baxay go-aankaas soo baxana waxa weeye in muxuu ahaaye saadaha soo socdaa markabka banaanka loo doori doono banaanka loo saari doono dadka saarana a la dili doono walal macan waa tahay bal banaanka loo saari doono baa tiri waxaa laga yaabaa dad badan inaysan fahmin halka haddaad u jilciso walaal banaankaa loo jiidaya waa la tuuraya banaankaa loo jiidaya markabka waa la caarsiinaya walaal macan marka maxaad ugu baaqaysaa dawladda dawladda waxaan ugu baaqaynaa xasuuqa ay ku wado dadka hadday joojin qodobadaa soo baxay sideedba qofna markaba dushiisaa lagu dili doonaa markabkana waa la caarsiin doonaa waa hadday joojin weyso xasuuq ay ku wado dadka iyo hawlgalka ay wado macnaha ay ka wado gobolka waa tay axmed idinka muxuu yahay qorshihiina ama waxaad dooneysaan oo markabkan aada u qabsateen maadaama uu yahay sida la sheegay markab u raran dad shacab ah walaal macan anagu hadafkayga iyo mawqifkaygu sinaan u sheegay idaacadda marka hore waxa weeye in laga wada hadlo badan xeebaha aan ku noolahay walaal anagu waxaana dadka badraacdi wadanka ka shaqaysanaysa soomaalian kana markabkana umana haysano madax furasho umana haysano inaan lacag ka qaadano waxaan u haysanaa siduu deegaankayga iyo baddayo nabadna ugu gasho soomaalian kana waa garta wax kastana heshiis iyo nadaambin baa lagu gaaraa laguma gaaro dagaal dagaalna wiil baa ku dhintaa wiil kuma dhasho walaalnaan soo haadan karan waa garta hadda aan kula hadlaayo siddeetan qof baan wax ku saarannahay markabka siddeetankaa qofna waxaan wacad ku galnay intuu wiil naga haraayo inaan ku dagaalma doono markabka dushiisa soo haadan karan waa garta
hadafkayguna waxa weeye in baddayada aan ilaashano walaal waa tahay laakiin markabkan waa markab dad shacaba u raran oo ganacsato ah maraakiibta jariifka ah waxaa la sheegay inay badda joogaan iyagoo aada u tiro badan maxaad walaal, eh, waan kuu sheego markabkan isagoo ganacsiya eh, waxaan kuu sheegayaa uuna yahay kalluunna dushiisa aan ka helno walaal talaayado kalluun ku jiraan dushiisa ka helnay saacadda soo maadan garan waata Eh, anaguna waxaan u soconay wax kastoo naga soo horbaxa eiraan ha ahaato jariifle ha ahaato markab ha ahaa wax kastoo aan badayeeda ama xuduudayeeda ku aragno walaal inaan la dagaalmano soo maadan garan waa garta idinka waxaa tii rag dhalinyaro ah saad sheegtay waxaad ka cabanaysaan kalluumaysiga sharci darada ah ee badda ka socda ama jariifka laakiin dawladda ka jidha puntland iyadu aan mas-uul ka ah arrimahaasi marka idinka dhalinyaraad tihiin dhalinyaro badda ka shaqaysanaysa baad tihiin marka haddii la eego sharciyan soo khalad ma noqonayso in een, maraakiibtii badda een, maraysay inaad eh, samayseen jidgooyo sooma noqonayso arrintaas walaal mi maqlaysaa dawladda waddanka ka jirta sharcigeed kala damayn bay u samayn lahayd soo maadan garan waa Eh, anaguna badayada shan kun oo doo doon laga qaato ama markab laga qaato lagama yaabo inuu ka jiriifsado walaal maa waata Eh, dawladduna macnaha waxaa loo baahan system ay dadka goobta ku nool ama dadka xeebaha ee laga kulamaysanaayo degan system iyo wada shaqeyn in la samaysa ayaa loo baahan yahay soo maadan garan waa garta maaha in intii boosaas la fadhiisado doon- maraakiib lacag inta laga qaato badda lasoo geliyo dadka maxay ka macnaha maxay ka qabaan maxay ku nool yihiin xaaladooda sidee weeye in loo ko- macnaha la weyd la ogaadaa soo maaha walaal Eh, sidaa hadda aan kuu sheegayna waxa waaye walaal macaan eh, anigu hadafkaygu waxa weeye xeebtayada iyo deegaankayaga inaan ilaashano Eh, markabka aan haysanana markab aan lacag ka doonayna maaha Eh, markab ama xulasho saacadaas aan u haysanaa maaha walaal soo maadan garan waxaan Waad.
u haysanaa inaan nabad badiyada ku helno waa maxay mar- mar- markabka xamuulka oo shan iyo toban meel maraayo waa maxay walaal macaan waa tahay een, ugu dambayntii muxuu yahay axmed oo go-aankiina idinka aad ka gaadheen markabkaasi iyo dadka wata maadaama walaal eh, macan eh, hal baan kuu sheegayaa ciidanku si xoog lehna kuma furan karo hadduu furan karo afar maalin buu hadda markabka uu walaa soo maadan garan ciidankuna ay joogeen soo maadan garan markabka waa markab laga taxadaray markab la furan karo ama saacad ama maalin ama toban maalin lagu furan karo maaha walaal macan soo maadan garan mhm,
Eh, sidaan kuu sheegayn anagu qorshahay waxa weeye si- eh, si nidaama oo wanaagsan inaan xaalka horta marka hore loo dhameeyo soo maadan garan waa garta hadduu marka sida hadda aan u jeegno u jeedno oo ah xabad xabad waxna kuma dhawaato sidaa la socoto soomaali waxa baabiyo heerkan gaarsiiyeen waa xabad soomaalan garan waa garta Eh, go-aamada hadda aan kuu sheegayna waa go-aamada hadda madaxda markabka ay gaareen waa hagaag barnaamijka caawiya dal jir ayaan weli ku guda jirnaayee guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa ka hadlay xaaladda abaaraha ee puntland iyo hadda halka ay marayso wariyaheena faadumo daahir oo ku sugan xarunta dal jir ee magaalada boosaaso ayaa warbixintaas eegaysa gudoomiyaha gurmadka abaaraha ee sheekh fu'aad xaaji ayaa maanta magaalada boosaaso waxa uu kusoo bandhigay lacagihii kasoo gaaray dalka gudihiisa iyo dibaddiisa tan iyo intii ay ku guda jireen gurmadka abaaraha ee loo fidinayo dadka ay abaartu saamaysay haddaba waxaa gudoomiyaha hadalkiisi ka mid ahaa sidan laga soo bilaabo kowdii bishii labaad labada kun iyo toddobiyo tobanka ilaa maanta oo bishu lix iyo toban ay tahay Een, lacagahaas oo ka kala yimid gudaha iyo dibadda labadaba marka laga reebo lacago dhowr kun ah oo ku dhaca iyagoo akawnka sahalka ah oo aanan tirin karin runtii hal hal doolar iyo nus doolar iyo toban senti iyo boqol iyo konton iyo laba leh marka laga reebo lacagaha akawnada noogu dhacay bangiyada sida bangiga dahabshiil salaam bank iyo bangiga amal bank een haddaan ugu horumarsiiyo ee lacag haddana soo gaartay oo ka timid waddanka kenya magaalada nairobi ay noo soo direen culimmada uu hormuudka u yahay sheekh maxamed cabdi cumal afartan kun oo doolar lacag ka ururtay garoowe sagaal iyo labaatan kun oo doolar sharikadda tawfiiq kow iyo toban kun oo doolar waxaa xusid mudan sharikadda tawfiiq inay horey u bixisay abaaraha bilowgeedii toban kun oo doolar Een, xawaalada tawakal toban kun oo doolar sharikadda korontada ee nexom toban kun oo doolar ganacsatada gobollada koonfur galbeed ama baay iyo bakool ee magaalada boosaaso siddeed kun oo doolar jaaliyadda melbourne ee waddanka australia lix kun oo doolar Een, cabdicasiis takar oo jooga kenya oo u bixiyey lacagtan maamo dhimatay allaha u naxariistay afar kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan doolar jaaliyad joogta denmark afar kun iyo shan boqol oo dollar jaamacadda bariga africa faraceeda boosaaso saddex kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo kow dollar lacagtaas raashin baa la socday muasasada albayaan ee wadanka south africa gaar ahaan magaalada johannesburg saddex kun oo dollar sharikadda shaqaalaha sharikadda korontada ee nexon garowe laba kun iyo shan boqol oo dollar ayaan axmed maxamed ama ayaan axmed goobe iyo asxaabteeda oo sweden joogta magaalada stockholm laba kun oo dollar meesha la yidhaahdo Wiesbad- wisbaden iyo mainis oo ah jarmalka jaaliyadda joogta oo madaxda u yahay cabdiwahaab layli laba kun oo dollar barlin bariile familkeeda iyo asxaabteeda oo stockholm wadanka sweden joogta kun iyo siddeed boqol oo dollar cilmi cabdulaahi abtidoon kun iyo boqol iyo toddobaatan iyo toddoba dollar wuxuu joogaa hamburg wadanka germany markaska khadiija ee gabdhaha ee garowe kun dollar maxamed saalax oo isaguna garowe jooga kun dollar maxamuud shido oo garowe jooga kun dollar cabdulaahi siciid faarax oo jooga ohio kun dollar gufura sber barsitis kun dollar iyo unsom garowe oo sagaal boqol oo dollar ah lacagahaas waa lacagaha aadka u buurbuurnaa lacagaha kale inkastoo ay kala badan yihin laftigooda waa israacinayaa xamdi nadaamudiin labaatan dolar maryam warsame maxamed konton dolar sulaymaan maxamed boqol iyo toban dolar sacdiye isxaaq konton dolar maxamed xaaji cali afartan dolar aamine siciid maxamed boqol dolar maxamuud abshir saalax ciise boqol dolar canab cabdishakuur canab cabdinuur khaliif konton dolar shukri xasan jibriil boqol dolar faadimo xasan boqol dolar xaawo xaashi cawl boqol dolar muxsin u dhiibay lacag sheekh daahir oo cabdi saddex boqol oo dollar intaas oo dhan soomaaliya ay wada joogaan cabdisalaan xasan cismaan lester u k buu joogaa boqol dollar xaawo yuusuf cismaan abudabi u a e laba boqol oo dollar maxamed maxaan ku leeyahay ninka la yidhaahdo maxamed mukhtaar cilmi oo jooga maraykanka boqol dollar faadimo cabdiraxmaan yuusuf oo joogta maraykanka boqol dollar ayaan cabdulaahi cilmooge labaatan dollar cambaro guuleed labaatan dolar yaasimin maxamed saddex iyo labaatan dolar saddexdooduba waxay joogaan wadanka maraykanka u s a axmed cabdulaahi jaamac saddex boqol oo dolar wuxuu joogaa canada cabdixakiim oo jooga mombasa wadanka kenya isaguna wuxuu soo diray laba boqol oo dolar lacag allahuma mustacaan ayaan cali maxamuud oo oslo joogta norway boqol dolar faadumo nuur cismaan oo canada joogta shan boqol oo dolar cimraan bashiir axmed oo canada jooga shan boqol oo dollar sheekh yuusuf shabdi oo jooga germany lix boqol iyo konton dollar oo sheekh daahir kusoo hagaajiyey naciimo cabdulaahi oo aanan garanayn meeshay joogta laba boqol oo dollar ifraax cabdi waxay joogtaa edmonton canada konton dollar xaliimo siciid maxamed canada ay joogtaa boqol dollar xasan cabdisalaan lix boqol iyo konton iyo afar dollar anigu igu soo hagaajiyey meeshuu jooga ma garanayo ayaan qooraansay boosaasay joogtaa soomaaliya afar boqol iyo konton dollar qof muxsin oo isqariyo isaguna boosaaso jooga laba boqol oo dollar maryan amiin xaaji cismaan canaday joogtaa laba boqol oo dollar wasiir saalax xabiib wasiirka awqaafta saddex boqol oo dollar sahro cabdirasaaq axmed oo boosaaso joogta konton dollar safiye cabdalle oo canada joogta soddon dollar khadiijo cabdiraxmaan oo maraykan joogta boqol dollar khadiijo axmed oo maraykan joogta iyaduna waxay joogtaa boqol iyo konton dollar waa u a e maraykan maaha imaaraadkay joogtaa safiye sheekh xasan warsame waxay joogtaa qardho boqol dollar ayaan axmed maxamuud iyo asxaabteeda oo horey usoo dirtay laba boqoloo dolar laba kunoo dollar hore on sheegay stockholm bay degan tahay maga- wadanka sweden afar boqol oo dollar bay mar kale soo direen hindi sidow abshir oo u k joogta afar boqol oo dollar laylo maxamuud aadan konton dollar caashe yuusuf cali konton dollar faadimo cabdi aadan oo garowe joogta boqol dollar maxamed maxamuud ismaaciil oo garowe jooga ee laba boqoloo dollar shamso maxamuud aadan oo u k joogta waxa weeye boqol dollar lacagtaa marka laysku tootalgareeyo ama laysku jumleeyo ama wadarteedu waxay noqonaysaa boqol konton iyo saddex kun laba boqol konton iyo laba dollar weeye waxaan ilahay uga baryaynaa dadkii lacagtaas bixiyey miisaanka xasanaadka ilahay inuu ugu daro subxaana wa tacaala meeshay ka bixiyeen wax ka khayr badan alla inuu ugu bedelo ilahay jannada firdowsa inuu ka waraabiyo waxaan idiin sheegaynaa abaartu aad iyo aad bay u adag tahay dadkeenna wuxuu halis ugu jiraa inuu haraad iyo gaajo iyo xanuun u dhinto waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa dadku inay fadhiga ka kacaan runtii waa dadaal aad u weyn waa ujeedaan in yani shan iyo soddon beri gudahood lacagta intaas la nagu soo gaarto laakiin waxaa loo baahan yahay laban laab laban laab laban laab laban laab yani ayaa loo baahan yahay sidaa daraaddeed fadhiga ha laga kaco waxaan ku wareejinayaa culimmada insha allahu tacaala sheekh daahir aw cabdi iyo sheekh axmed daahir oo isaga dambayn doona oo aan rajayn doono inay dadka u diraan qayladhaan iyo inay fadhiga ka kacaan culimmada waxaa lagu kabsaday dadka wixii la siinayey biyaha waxaa la yidhi hadda biyaha nolosha asalka ahi qofka hadduu biyo cabo waxaa suurtado qoryo qallalan inuu jajabsan karo wey laakiin haddii bariid loo geeyo iska maaragta wax ku biyo lahaweyn oo idaan lahayn haddii wuxuu laqayo ma ma- ma aha wey waxaan marka u soo jeedinaynaa marka u horeysa ilaahay baan kaalmo weydiisan karaynaa baan kaalmo weydiisanaynaa ilaahay baa cid u gargaari kara ilaahay baa u hiili kara ilaahu noo gargaar ilaahu noo gargaar ilaahu noo gargaar ilaahu noo hiili waxaan marka ummadda islaamka dhammaanteed u soo jeedinaya in ilaahay baryadiisa la badiyo oo habeenkii la badiyo oo goortii geelinka dambe oo habeenkaa sideedda ilaahay la baryo waxaan kale u soo jeedinaynaa ninkii waxuun raashinaya wax haystay saddexda wakti wakti walaalihiis ha ugu dooqo walaalihiis ha loo gargaaro islaamka ha loo gargaaro ilaahay wuxuu leeyahay ee, nebigeenna wuxuu yidhi sala allahu alay slam wallaahu fii cowni alcabdi maa kaana alcabdu fii cowni akhiih addoonku ilaahay kaalmadiisu ku jira ninkii doonaya inuu ilaahay u kaalmaeyo haddee ummadda ha u gargaaro wey ilaahay wuxuu leeyahay in tansuru llaha yansurkum haddaad rabbi u hiilisaan ilaahay mahiil buu kaaga baahan yahay markaad diintiisa u hiilisaan oo ummaddaas addoomihiisa u hiilisaan ilaahayna waa idin hiilinayaa wey ee, dadka soomaalida waxaanu ku ognahay inay isu gurmadaan sida haddaba walaalaha lacagta soo diray oo meelo badan ka soo kala diray oo guduhu maaragtay gudaha ka mida dibadda waa la isu gurmadaa maanta qayladhaanta taagani waxa weeye ee, horta ilaahay baa inaga bixin kara subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan baryaynaa raxmad degdeg ah hal daruurood baan daruur baa nagu filan bari iyo maaragtay galbeed iyo koonfur iyo waqooyi iyo gobollada dhexe dhammaan mara marta baa inagu filan ilaahay baan qabcaha hoos dhiganaynaa subxaanahu wa tacaala inuu maaragtay eh, rafaadka iyo abaarta iyo burbur iyo baaba'a jooga inuu inaga saaro subxaanahu wa tacaala waxaa loo baahan yahay laakiin inaan inagu kacno waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida ah inay maaragtay wixia la soo sheegay oo sawiradooda ad aragteen ee, gudaha haddaad joogtaan iyo dibadda haddaad joogtaan ee, qof kasta wuxuu awooda inuu bixiyo ninka faqiirka ah hal doolar ma waayo halka doolar inuu bixiyo faadmo daahir jaamac raadiyo daljir boosaaso isla wararka abaaraha ayaan ku guda jirnaayay roob doon ayaa maanta laga sameeyey magaalada garawe ee caasimadda puntland boqolaal dad madaxda dowladda iyo culimaa udiinka ayaa ka qayb galay roob doontaasi madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey ayaa hadal ka jeediyey halkaasi ducana soo jeediyey ummadda reer puntland ee isugu timi goobtan iyada ah oo runtii qurux ka muuqata iyo dalxiis aynaanu iman ee aynu u nimi in ilaahay aynu maanta ku tuugno ku samayno eh, salaad aynu ilaahay roob ku weydiisanayno dhammaantiin waan idin salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxay la tahay dad badan baa duceeyey waxaan ilaahay weydiisanayaa waa tii la odhan jiray hadalla la kala odhan og ilahana la kala eh, tuugi og marka eh, ducada ninna ma dhammayn karo maadaama aanay dhammaanaynba oo dhammaad lahayn alla tuugistuna aanay dhammaad lahayn waxaan ilaahay ka baryayaa inuu madal khayr qaba oo sariica ina siiyo waxaan ilaahay ka baryayaa midaan wax ina yeelin ee wax ina tara inuu ilaahay ina siiyo waxaan ilaahay ka baryayaa oo inooga baryayaa in ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtay iyo islaamka iyo caalamkaba mid wax tara inuu ilaahay ka dhigo waxaan u malaynayaa ilaahay waa daalacanayaa qalbigeenna wuu arkaa qoraxda aynu u badheedhnay isaga baahidiisa iyo tuugidiisa waa run baryada aada barido ee qof yacni adigoo kale ah kuma baahi tirayso laakiin ilaahun baa wax baahi tara uurkeennana ilaahay waa arkaa noolo kasta oo imika ku nool soomaaliya iyo adduunkaba runtii ama gaal ha noqdo ama muslim ha ahaadee mid walba in loo duceeyaa waata marka markaynu ilaahay tuugno tuugista ilaahay inaga aqbalay siyaabo badan bay u dhacaysaado ama ha soo raagto ama ha soo degdegtay inay timaado waa wax laga yaabo siday kuugu timaadaana siyaabo kala duwan baa loogu keenaa gaaladaa maynaan qasbin ilaaha aynu tuugayno baa ilaahay iyaga inoogu soo dhiibin laakiin waxaynu qasabnayna maaha waxaynu baryayno oo si toosa u baryanana runtii maaha laakiin waxay tahay in la isgargaaro oo innaga dhexdeenna aan ka bilaabno waa wax loo baahan yahay ay la tahay abaar maanta isaga warrami mayno baaxadda ay leeg tahay culayska ay dadka ku hayso sida xoolihii u dhimanayaan dadkii u dhimanayo kuwo iyagu runtii waxyaabaha aan la yaabanahay waxa weeye baasha culayskeeda aad ku qiyaasi kartaa ummadda islaamku badiba ama soomaalidu dhaqan may lahayn qofku inuu xabad isku dhufto istilo ama toore intuu isla dhaco uu nafta iska rido laakiin abaartan haddeera ugu yaraan inta aanu hellay waa ilaa iyo shan qof lix qof weeyaan waxaad dareemaysaa qof lixdan sano soo shaqaynaya oo toban ciyaalo leh oo xoolihii uu haystay iyo shaqadii keliya hayd ee uu yaqaanay oo ay sii dhammaanayaan ama dhammaadeen markuu arkay inuu u naxay iyadoo aanay waajib ahayn oo dadka islaamkiihi diinteenna ay mamnuucday haddana waxaad arkaysaa baaxadda ay abaartani dadkii gaadsiisay ilaahow adigaa ummaddan abuurtay ilaahw adaa qancin kara ilaahw adaa wax siin kara rabbiyo waxaanu kaa tuugaynaa midaan naga daahin oo deg dega inaadna siiso midaan waxna yeelin ee waxna tara inaadna siiso rabbiyow colaadan iyo amni xumadan inaad noogu beddesho amni rabbiyow abaarta inaad aara noogu beddesho ilaahw dembigayaga iyo kii waalidiinteedana dhaaf waa tii laysiiday ha la cafiyo madaxdan had iyo jeer waa laxantaa waxay yihiin iyo waxaanay ahayn mid walba waa lagu xabanaya qof kasta oo ixantay ama wax iyidhi if iyo aakiraba wayga saamaxa waayo nin dur baan tuntay ilaaq dalbay baa la yidhi culimaduna waa ti war ha layscafiyo waxa roob ku iman waaye dee waxay la tahay waa uun waxyaabaha iyo waxyaabo lamida bal inana aan yaraysanno baasha iyo tuhunka iyo dhibta muxuu ahaa ilaahayna aan cafi isweydiisano innaga dhexdeennuna aan iscafino maanta cafi iyo musaamax baa cid kasta oo aniga wax iga sheegtay ama waxay tiri ama wax yacni waan waan saamaxaya ilaahay dartii baan u saamaxaya baahida iyo abaarta ina haysataan u saamaxaya waxaan u saamaxayaa abaarta iyo colaadda iyo dibka aan qof binu aadamihi nin qofna ka saari karin aabbahaa baan kaa saari karin waata aan leeyahay da aabbayaal baa isdilay sabab ay isu dileenna la garanayo waa un abaartaa awooddeeda iyo dhibteeda iyo qaxarkeeda iyo fakerka uu fakeray waxa uu noqonayo futurkiisa iyo futurka carruurtiisa ilaahadow meesha kulul dartaa baanu usoo fadhiisanay qurux kumaanu dooran kumaanu dooran wax kale wanaag kale kumaanu dooranna waxaanu u doorana inaadna aragto adigoona og waxaanu u nimi uurkayagana daalacayana cid ay ka qarsoon tahayna aana jirin ilaahayow baahidaa na haysata baanu u nimi ilah bahayda adigoon baa naga kor qaadi kare naga kor qaad hada qaadiru qafuur raxiim waa sidii islaan ciise uu sheegayey runtii maanta ka hor dad intaa leego meesha isugu yimi ma arag qof walba iyo guri walba iyo cid kasta bartiisa barta uu joogo iyoy ku taabata oo ku culaysisa ilaahw naga qaad adaa qaadiru qafuur raxiim mid deg dega oo sariic ah oo na anfaca ummadda anfaca meel kasta oo ay joogtaba soomaali guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland baan ilaahdo kaa barinay wabilaahi tawfiiq allah naga aqbal
duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tumey oo ka hadlay xaaladda guud ee magaalada gaalkacyo xilli uu la hadlayay idaacadda daljir ayaa sheegay in xaaladda abaaruhu ay meel xun maraysa ammaanka degmada iyo arrimo kale oo badan ayuu ka hadlay sidoo kale duqu shaafiic cabdulqaadir warsame ayuu warramay bismillahi alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah magaalada runtii waxyaala badan bay soo martay oo dhib badan oo ku kulmay qaraxyo waaweyn oo saameeyey xarumihii laga laga xukumay dowladda iyo suuqyadeeda waaweynaa dhibaatooyin saameeyey baa soo maray dagaallo waxaa soo maray ahli oo daba dheeraaday oo in muddaa socdo oo barakac iyo dhaqaala burbur iyo dhimasho iyo dhaac badan uu ku keenay waxaa kaloo iyana garab socday abaarihii oo dadkiina kusoo barakaceen dadkii kalena ay aad u saamaysay oo intii u gurmanaysay iyo inta dhaqaaladoodii kula burburay hadda dagaalada kabacdina xoogaa amni xumaa way jirta saamaysay oo dee ciidamadu hadday dagaal galaan kolley jahiin bay u baahan yihiin hadda magaaladu waa fiican tahay amnigeeduna waa fiican yahay noloshii ganacsigiina hadda way soo noqonayaan xoogaa hadda dhibaatooyinka taagan oo ku reebay saamayntii dagaalka waa kala xiraanshaha wadooyinka iyagana insha allah meel fiican bay noo marayaan waxaan rajeynaynaa in ganacsigii socodkii magaalada soo noqdo oo magaaladu ay sideeda caadigaad kasoo laabato
waan gartay sidaan la socono magaalada gaalkaxyo dagaalo badan oo kusoo noqnoqday ayaa ka dhacay magaalada ayadu way kala xiran tahay waxaan kaloo la soconaa magaalada in ay jiraan dhalinyaro badan amni daraa ka wada haddii ay noqoto kuwa baabuurta dhaca haddii ay noqoto kuwa kale oo tuugooyinka bal ayaga iyo waxyaabaha idinka qabsoomay iyo waxa aad ka qabateen iyo hadda qorshe aad ka leedihiin
runtii way jirtay oo sida aan sheegayba magaalada mar haddii dagaal ka dhaco oo ciidamo badan iyo ay soo galaan amnigeeda wax walba isku bedela oo waxaa laga yaabaa in amnigu iyada dhexdeeda ka abuur amni darrada dhexdeeda ka abuurmo arrintaasi maalin meelba joogtay maalmo oo runtii magaalada aada u saamaysay way jirtay hadda weli wax baa jirjireen marka arrintaasi waxay u baahan tahay inta dhimani qorsho ballaaran bay u baahan tahay waxay u baahan tahay horta in hadda qorshaan diyaarinaynay oo amni oo ciidan iyo waxaan diyaarinaynay iyo technica dhamaystiran waxaan rabnaa in arrintaa tuugada iyo waxa aan soo abjarno waxaan kaloo qorsheynaynaa magaalada dadka hubaysan oo dhex maraya in xal laga gaaro oo qofkii qori wata oo magaalada lagu arko inay soo abtiranto ilaa iyo hadda ma jirtaa cid aad u qabateen hawshaas oo ayagoo falalkaas dambe ku guda jiray aad soo qabateen
way jiraan ha dad tuugadaas la xiriiray oo xirxiranna waa jiraan kuwa hadda aan magacyadooda hayno oo xogtooda aan dabagalnay oo noo qorshaysan inaan qabanin waa jiraan oo ognahay bal waxaad warbixin naga siisaa wixii kuu qabsamay muddadii aad xilka haysay
runtii muddadii koobneeda xilka hayay waxaa aniga igu kulmay waxyaalaha aan ku kulmi jirin maamuladii hore ama magaalada aan weligeedba ku kulmin anigoo aan joogin bil ka yarbaa qaraxii aada xusuusataan waa waxa lagu baabiiyey degmada xarunteedii iyo suuqeedii iyo dhismayaashii ay dhisanaysay waxaa ku burburay meeshaas boqol iyo afartan dukaan oo la rabay in xariga laga jaro waxaa kaloo burburay sideed mool oo iyaguna ganacsigii suuqa xerday ahaa waxaa gebi ahaan burburtay xaruntii dowladda hoose dukumentigeedii waxay gaadiid lahayd qalabkeedii xafiiska macnaa wax la dhihi karaa annagoo faramaran oo dhimasho iyo dhaawacbalo oo xitaa raggii dadka ugu muhiimsanaa meesha ay ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen oo ilaa hadda isbitaallada dalka iyo dowladda ay ku jiraan aan la tacaalino waxaa la dhihi karaa annagoo faramaran baan subax waxaan ka tagnay meeshii aan deganayn waxaa inaan yag leelno oo meel degno oo xafiiskii dib u shaqeeyo qalab samaysto oo gaadiid samaysto dib isu nooleeyo runtii wax sahlan maaha annagoo tii la tacaalinaa waxaan ugu bilowday dagaalkii magaalada meesha dagaal ka socdana degmada ahayd meel kale ma ahayn oo saameyn weyn nagu yeeshay dhinaca dhaqaalaha ama dhibkii kale arrintaas mudday nagu qaadatay ilaa hadda saameynteeda weyna haysaa oo waxaa kala xiran magaaladii baa kala xiran magaalada awalba dowladda hoose dakhligeeda awalba wuxuu ahaa gaadiidka tale buu ahaa socon jiray iyo dhaqaalahaas isagiina waxaa moodaa inuusan maanta uu yahay boqolkiiba labaatan oosan soo marin meeshan ama uusan soo gelin marka arrintaas oo saameyn weyn nagu yeelatay haddana waxaa nagula kulmay oo saddexaad abaarihii abaarihii runtii dadkan magaalada joogana dad waxay ahaan igala soo barakacay oo ka soo noqday dhib banaanka uga soo noqday oo dhib soo gaaray kuwii kale oo miyiga joogana waa kusoo barakaceen oo waa dul degan yihiin marka runtii dhinaca dhaqaalaha saameyn weyn bay ku yeelatay marka waxaa la dhihi karaa waxyaalahaas baa runtii wakti koobnaay oo toddoba bilood ahaa na hareereeyey oo maxaa macnaha la oran karo waxay ahaayeen caqabadihii ugu weynaayo oo soo wajaha ama deg- dowladda hoose ama magaalada galkacyood bay soo wajahaa la dhihi karaa intii muddo ahayd haddana saas ay tahay caqabadahaasi uma anaan kufin waxaa la dhihi karaa waanu iska badbaadinay boqol iyo afartankii guri oo nalaka burburiyey oo laga soo bilaabay asaaska laga soo bilaabay boqolkiiba siddeetan dib baan waxaan ugu dhisnay wakti kooban iyadoo weli weli dagaalku socdo baan dib ugu soo dhisnay oo hadda saakay waa diyaar weeye way dhammaystiran yihiin waxaan kaloo dhisnay siddeeddii mool oo burburay oo ganacsiga ahaa markii hal min laga reebo intooda kale waa soo dayactirnay oo sidooda waan soo taagnay waxyaalaha kale oo muhiimka aan ku guulaysanay waxaa ka mid a oo ballanqaadyadii horena noogu jiray isku xirka bulshada gaalkacyo degan iyo abaabulkeeda taasna way muuqatay oo dhimihii dhacayay kolley waxay ku macnaysan tahay oo maalintii xilligii ugu horreeyey oo gaalkacyo saana kale ay u midaysan tahay oo isku raacsan tahay taasna waxaa dhihi karaa waa xeelihii aan ku guulaysanay laakiin waxaan jeclaan lahayn xilli barwaaqaa inaan arrimahan kaga faa'iidaysano oo dhibtaan laga baxay
waan gartay walow aad ka dhawaatisay laakiin waxaad jirtay ballanqaadyo badan oo aad xilligii aad musharaxa ahayd aad ama aad u tartamisay aad kambeynka ku jirtay degmada aad ka dhawaajisay bal ayada maxaa kaaga hirgalay
ballanqaadyadaasi way badnaayeen laakiin waxaa la dhihi karaa intoodii ba- intoodii badnaa ma ay qabsoomin duruufo baanan runtii hortaagnaa intii aan joogay anugu waxaan ku jirnay isbadbaadin iyo magaalada oo dhibi ka socoto marka waxyaalahasaas rabo weeye inay qabsoomi waayaan laakiin waxyaalihii aanu ku taaminay oo rabay inaan qabsano hadday qaarkoodna diyaar noo yihiin oo hadday waddooyinkii iyo dareenkii magaalada ahaan lahayd haddii dhinaca nadaafadda ahaan lahayd hadda waxyaal badan baa noo qabsoomay dareenka haddaan bilaabaynaa suucaanaan bilaabaynaa rabnaa inaan meelihii ugu horreeyo beeraha ahaa iyo magaalada ugu samaynayaan ka bilowno waddooyinkuna adigu asbuucyadaan ay noo bilaabanayaan haddii lahaydno iyo bilicda magaalada caqabado waa jiraan haddana higsigaygii waxba waxna waa dhow yihiin waxaana dhamaystirmeen
sidaan la socono dowladdii dhexe ee puntland waxay samaysay inay magaalada gaalkacyo xarumihii dowladda dowladdii hore dowladdii dhexe ay lahayd ay la wareegto sidaan la socono ku dhowaad konton xarumood ayay dowladdii la soo wareegtay oo dad shacaba oo deganaa ay ka saartay qayb ka midana ay ku ganacsan jireen haddana xarumihii dhammaantood wada bannaan yihiin oo ilaa iyo hadda cid ku shaqaysa ma jirto ama dowlad ha ahaatee ama shacab ha ahaatee ayadoo laftarkeeda hoose dhacaya magaalada ee ku keentay dhaqaalaheedii kadibna ahaan kala hadasheen dowladda oo arrintan in ayadana la maareeyo sidii wax looga qaban lahaa
runtii dee arrimahan waa run oo waxyaalaha macnaha dhaqaalaha hoos dhigay ka mid ahaayeen laakiin haddana arrintan arrin dowladda dhexe qorshe dowladda dhexena uu ahaayo hawshan lagu waday kolley waxaana looga jeeda wuxuu ahaa magaalada bilicdeeda in la qurxiyo kolley hadda dee dowladdii iyadaa wixii gacanta ku haysta waa arrin degmo ka weyn weeye mar haddii dowladda dhexe qorshaha ay waday ka aniga ahaanna kolley waa qorshe iga horreeyey kolley waxaan is leeyahay waxyaalihii ay dowladdu rabtay caqabadaha yimaadeen laakiin qaabkii ay u rabtay dowladdu inay wax u maamusho bay weli u malaynaya inay kasoo fuli doonto dowladda dhexe waan gartay gudoomiye waxaa jira ee warar sheegaya in maamulka degmada iyo golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo uu khilaaf soo kala dhex galay arrinta ayada maxaa ka jira
arrintaasi waxba kama jiraan wax ama maamulka iyo golaha deegaanka udhexeeya oo khilaafna ma jiraan wax golaan golaha deegaanka dhexdiisa oo khilaafana udhexeeyana ma jiro waxaa soomaaliya oo dhan ka dhacday abaar ee aada u xoog badan haddana gobolka mudug uu ka mid yahay gobollada ay aad ku saamaysay kadibna ahaan arrintaas maxaad idinku ka qabateen maxaase idinka qorshaysan
arrintaas ka degma ahaan runtii gumud fiican baan samaynay oo dadkii waxaa la dhihi karaa wax nagu soo barakacay ilaa iyo mudug sare dadkii deganaa ilaa iyo degmooyinka kale dadkii joogay qof walba markii ay xooluhu ka dhammaadaan meesha keliya is leeyahay waa baari kartaa ama waa loo xoog badan yahay waa caasimadii gobolka marka gaalkacyo dadka isugu yimaad baa lii karaa caqabado kalena way jiraan oo dadkii markaa wax gaarsiinaysa dad kale oo waxa ka hoose ka sokeeya heli kara iyagu waa ka sokeeya oo dadkii u haysta inay meel dejiyaan oo qof walbaba runtii waxaa jira dad dadka deegaameeya oo meesha iyagu dejiya waxaa kaloo jira dadka magaalada oo iyaguna meeshaas ee tendooyinka dhistaa arrintaas iyagu miyayna ahayn inay wax ka qabtaan waa qorshe hadda aan sheegayo ah markii magaalada dadkan laga saaro oo banaanka la geeyo laba barood loo sameeyo labada barood waxaa lagu kontroli karaa dhulkuna waxaa iska lahaanaysa dawladda lahaanaysa dadka ay dejinaysana iyada ay garanaysa marka waa caqabada kolley caqabada hadda caqabada cusub maaha caqabad muddo soo jirtay weeye intaan anigu kolley xasuusto qaxooti ugu horreeyay oo gaalkacay laga sameeyo waxay u bannaayeen dad deegaanka oo horkacayay oo dana gaara ka lahaa waan gartay magaalada gaalkacyo waxaa degan ee ku dhowaad soddon hay-adood hay-ado ku dhow oo ku magacaaban inay gargaarka samafalka ay ka qayb qaadanayaan deegaanka ama gobolkana waxaa ka jirta abaar aada u xoog badan sida muuqatana kama muuqato kaalin dadaal oo ay hadda ku jiraan ama ay horey u fuliyeen keliya intii abaartu jirtay iyaga arrintan kala hadasheen inay inta abaartu ay jirta ay wax qabtaan
magaalada hay-ado badan la degana runtii hay-adaha un ka oo degan waa hay-ado kooban sida u n h r ocha iyo w f b waxaana qaabilsan yihiin south and central bay qaabilsan yihiin oo waxay ku wajahan yihiin oo diiradda inta badan saaraan waa gobolada dhexe bal waxaad warbixin ka bixisaa mashaariicdii degmada ay heli jirtay g b l t ga meeshii ay ku dambeysay iyo waxyaabaha aysan dhowaan u fulin
mashaariicda g b l g oo runtii horumarada ugu waaweyn ahaa oo degmada labada kun iyo lix iyo tobankii oo dhan puntland oo dhan waxaa saamaysay inaysan qabsoomin oo ay dib u dhacday sanad walbaa la qaban jiray laba kun iyo shan tobankii ugu dambeysay laba kun iyo lix iyo tobankii puntland kama qabsoomin laakiin waa la qorsheeyey wixii lagu samayn lahaa marka laba kun iyo lix iyo tobankii iyo laba kun iyo toddoba iyo tobankii qorshahoodii ahaabaa laysku soo xawilay taasina waxay u dhacday waa wax puntland oo dhan saameeyey wax gaalkacyo keliya saameeyey maaha haddana waa lasoo kala saxiixday asbuucii asbuuc ka hor baa waxaan kusoo kala saxiixanay guddoomiyaasha degmooyinka iyo iyo qolyahan g b l g waxaan kusoo kala saxiixan xamar haddana waxaan bilaabanaa asbuucyadan soo socdaan bilaabanaa oo shuruucaasi si toos u bilaabanaya haddii lahaydna isla wararka gaalkacyo ayaan ku guda jirnay guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug ayaa maanta ka warbixiyey heerka ay gaadhay abaaraha puntland gaar ahaan gobolka mudug gorod faarax xasan cadde oo ah xogayaha guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in afartan kun oo qoys oo caydhoobay oo ka dhammaadeen xoolihii ay ku sugan yihiin gaalkacyo iyo nawaaxigeeda magaalada gaalkacyo abaarta ka jidha bishii sagaalaad dabayaaqadeediiba abaarta ku dhufatay dadkii ugu horreeyey waxay yimaadeen caaradkii dhammaadkii adigu shan iyo labaatankii afar iyo labaatankii bishii sagaalaad bay soo galeen xeryaha soomaragenin xeryo loo sameeyey oo loogu talagalay ee waxay soo galeen meelihii biyaha lahabay iska soo degay cid wuxu diyaarisay markaa ma jir duruubtii baahida iyo dhibaatadii markay dhacday baa la kala orday waa loo istaagay dadkaas runtii wixii la qaban karay baa la qabtay runtii maanta dhibaatadu waxay maraysaa meeshii ugu adkay waxaad garan gadhaa bishii sagaalaad ilaa iyo bishii afraad oo hadda ku jirno abaarta intaas ku socotay dadkii arigii waa dhammaaday horta waxa meesha ku aray waa geeli wey oo isagana sii dhammaanaya dhibaatada baaxaddaas leh dadkii waxay soo xaroodeen iyagoon gulhoy u diyaarsanayn ayagoon suuriyaal u diyaarsanayn iyagoon wuxuu diyaarsan jirin bay soo xaroodeen dad aada u fara badan baa gobolka mudug degan ilaa iyo xarfo ka soo bilow ilaa iyo waxa weeye gudud ilaa iyo waxa weeye gadoog ilaa iyo bursaalax intaa waxaa degan ilaa afartan kun oo qoys oo xoolihii ka dhammaadeen baa degan waxaase ugu sii daran dadka degan ilaa iyo gobolka mudug magaalada gaalkacyeed waqooyigeeda iyo daafaheeda iyo koonfur meel walba degan oo aada iyo aada u dhibaataysan wixii loo keeni karaa guryo annagu kama gaarna inaan u dhisno kamana gaarno suuriyaal inaan u dhisno waxaad garan karnaa ilaa soddon kun oo qof afartan kun oo qof waxaa laga gaarayaa waddanka ayay gaajo u dhiman kale iyo haraad u dhiman biyihii xataa qaar waxaan uu loogu shubayaa baco bacahan waxa weeye ay dadku samaysteen baa loogu shubayaa yaa waa waxa weeye haybarka markay tahay waxaa imaanaya bahallaa imaanaya ka cabeeyey doofaarkii oo caqday baa ka cabeeyey fulaadii baa ka cabeeyey waardiina male ee qaarkood waxaan u sugnay baraagaa loo dhisay si loogu ay ugu cabaan baraagidii ma daboolna xataa awoodaan ku daboolno waa weyne baraagihii suuliyaal ma leh awoodaan suuliyaal ugu qodno waa weyne maxaa yeelay qofka wuxuu kaa rabaa joojin wax la yidhahdo maanta caawo iyo beri wuxuu cuni lahaa caafimaadkii waxa weeye meel adag buu marayaa mar haddaan dadki suulina haysan arigii u harayna meesha ku baktiyey biyihiina aysan daboolnayn khatar baa ka dhartay waxaan qiinoodaa siay dadkaa u jawaabayaan macquulkii bay keeneen raashinkii bay keeneen dharkii bay keeneen habeen iyo maalin waxaa arkaysaa dad ardadii dugsiyada iyo ardaydii iskoollada iyo gabdhihii iyo wiilashii oo yaacaya umahafrihii oo yaacaya hooyooyinkii ordaya oo dad raashinka u suraray magaalada dad waxaa leeyahay gudaha ilaahay subxaana watacaala hayda barakeeyo waxaan ka codsanayaa dadka dibadda sidai guduhu u jawaabeen si lamid inaa u jawaabtaan jaaleedda maraykanka degan oo la yidhaahdo magaalada ohaayo degan aada iyo aada iyo aad baan dadka ugu ducaynayna si aan caadi ahayn oo kala har lahayn bay noogala qayb qaateen noona taageereen waxaa kaloo aada noo taageeray nooka la yidhaahdo dadka switzerland dad joogana waan taageereen waxa weeye annaga wax kale oo na soo gaaray oo aan dadkaas gudaha iyo dibadda ahayn oo na soo xogayaha guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug ayuu kaasi ahaa wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntlandna maanta waxay soo gabagabaysay tababaro ay bixinaysay oo ku aadana in dhallinyarada ku dhaqan gobollada puntland lagu tababaro ka hortagga tahriibka laguna wacyigeliya sidii dhallinyaradu shaqo u abuuran lahaayeen agaasimaha waaxda dhallinyarada ee wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee puntland deeqa jaamac ciise ayaa raadiyo u daljir arrintaa uga warantay gobolka faraha degmada baran baan joognaa hadda waxaan joognaa muddo lix cisho ah annaga iyo hay-adda mersa coob iyo dalada guud ee dhallinyarada puntland gudoomiye ku-xigeenkeeda farxaan iyo hay-adda maksabka wasirkaa kasoo dhalay waa cabdiqaani siciid waxaan u soconaa u tagnay aan inaan qabano infantii one day ah iyo training shan beri ah marka traininka shanka beri ah waxuu noo bilaabmay noo furmay sabtidii noo furmay wuxuuna noogu noogu ekaa khamiistii shay ahayd arbacadii shay ahayd sorry waa tahay tababarkan xaggee baad ka fulinaysaan baran keliya mise degmooyin kale baa jira tababarkaani wuxuu ahaa tababar badan oo gobolada puntland oo dhan laga qabanayay wuxuu ahaa tababar soo socday muddo ee lagana qabtay sagaalka gobolee puntland una dambaysa degmada baran oo lagu ay martigelisay gobolka highland tababarkaani waxa uu ahaa tababar loo qorsheeyey oo hay-adda mexico iyo wasaaradda iskaashanaya ee dalada bayaan loo qorsheeyay dhaliyada puntland in maaragta lagu sameeyo capacity building lagu sameeyo lagu baro trainingka lagu baro maxaan ku sheegaa habka ay maaragta ay u qaban karaan dukumentiyadooda rasalkooda kabaas ay ugu qareemi karaan nabad ugu qareemi karaan marka tababar wuxuu ahaa soo soconayay lagana qabanayay sagaalka gobola puntland for example waxaa laga qabtay gobolka bari bari baa laga waxaa lagu bilaabay nugaal kakaar iyo sool waxaa lagu qabtay garoowe waxaa ku xigay bari iyo gardafuur waxaa lagu qabtay gobolka boosaas degmada boosaaso gobolka bara ee bari waxaa ku xigay degmada cayn gobolka cayn iyo iyo gobolka mudug waxaa lagu qabtay degmada gaalkacyo iyo gobolka mudug waxaa ku xigay gobolka highland dowladda dhalinyarada iyo gobolka saraag oo waxaa lagu qabtay saraag saasuu ku ekaada ku dhamaaday sagaalka gobolka dhan ku ekaayeen waxaa maanta noogu xigay isna oo aan qabanay gobol kasta marka laga qabto trainingka waxay dhalinyaradaas soo ugu dambeynta qorayeen hal abuurka ay keen wax alla wax ay qaban karaan oo hal abuur ah oo manaha ka imaantaa dhalinyarada oo yani baahiyahooda ah marka waxaa gobol kasta raacsan infanty markii trainingka dhamaado in loo qabto one day infanty iyagu ay ka yimaadaan maskaxdooda ay keenaan waa tahay tababarkan degmo kastoo puntland miyaad ka qabanayseen mise degmooyin aad qorshaysateen degmo kastoo trainingku wuxuu ahaa sida guuraan kuu sheegay laba laba gobol baan isku qabanayay oo sagaalka basaas ku dhamaaday gobolka bari badan baa u dambeysay gobolka sanaag baa u dambeysay laakiin degmo kasta waxay leedahay ifanti gaara oo gooniya oo ka dhashay tababarkaa waa tahay marka maxay tahay micnaha guudda ama ujeedada guudda laga lahaa tababarkan ama waxuu ku saabsanaa waa maxay tababarka guud aan ka leenahay ujeedadakan waxa aan ka leenahay tababarkan waxa waaye ama hadafka aan ka leenahay waxa waaye inay dhalinyaradu keenaan baahiyahooda horta kow helaan islamarkaasna ay keenaan qorshayaal ay yani iyagu isku maaratay ay isku abaabili karaan ama isku agaasimi karaan iyagoo ay ka turjumaya baahiyahooda hadday tahay ee maxaan ku sheega wax ka wax ka qaban karaan u qareyni karaan dhalinyaradii kaleeto ee waxaa kamid ahaa oo kaleeto hadda barnaamijkan maanta qabanay waxa waaye barnaamijka ee ku tartamida dhaqanka hidiyeena dhaqanka soomaaliyeed ee waxaa kamid a gabayo waxaa kamid a baraambur waxaa kamid a qaabkii habkii dhaqankii hab dhaqankeeni qalab qalabkeeni ama agabkeeni xerooyinkii fandaalkii xaarinkii saldhigii tijaayadii baclihii oras dhan maxaan ku sheega daabacaadii dharka guri lagu gogo jiray gogasha guriga marka waxa usoo bandhigaya waa dhaqankeeni soomaaliyeed ama inagu lahayn degmo kastana saas uga dhacaya tababarkan kii ugu noocii kii ugu horreeyay noociisa ay qabato wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha puntland miya may waa tababarkii u dambeeya aan ku yidhi sababa baa kasoo qabana waa kii u dambeeyey tababarkan maanta nala socda baran waxau ahaa daba- tababaro isdaba joog ah oo aan horey uga qabanaynay dhammaan gobolada puntland oo dhan sidii ka horeysay waxaan soo qabanay kii ugu horeeyey mud- dalyar gaaraysa lixdan dhalinyaro ah oo iska kala yimi gobolka nugaal karkaar iyo sool waxaa ku xigay tababar labaad aan ku qabanay boosaaso waxaa kasoo qayb galay gobolada bari iyo gardafuul waxaa isagana xigay tababar saddexaad oo aan ku qabanay magaalada galkacyo waxaa kasoo qayb galay gobolada mudug iyo cayn waxaa tababarkii ugu dambeeyey aan qabano waxaan ku qabanay magaalada baran waxaa kasoo qayb galay gobolada sanaag iyo xaylaan doorkiina aad ku leedihiin micros eh, microscope muxuu yahay een, eh, barnaamijkan kamarsi korbe ahaan waxa weeye inagu doorkayagu inaan maalgelino tababarkan dhammaan kharashaadka ku baxaya dhalinyarta iyo facilitatorka ama macalinka bixinaya casharada iyo weliba kulanka ay dhalinyartu soo abaabulayaan kadib markuu dhamaado tababarku waa tahay een, inta badan hay-adaha barnaamijka ay bilaabaan oo ay qabtaan halkaas ayaa lagaga tagaa ma idiin qorshaysan tahay inaad barnaamijkan sanado kale dambe aad qabataan oo aad sii wadaan anaga kamersi kormis ahaan tababaradani waxay ahaayeen tababaro isdaba joog ah oo aan qaban jirnay sanadadii marba waxay ahaayeen joogto mar kasta waxaa u taagannahay inaan taageerno dhalinyarta iyo baahiyahooda si aan u daboolno wax yar aan halkaa kugu daro ifantiga ama kulankan maanta ee aan qabanayno wuxuu dabajoog u yahay waxaa jirta markuu tababarku dhamaado gobol kasta waxaan lo- eh, soo diyaarinayaan dhalinyartiisu kulan iyaga maskaxdooda ka yimi magaaladan baran oo kale waxa ay soo doortay kulankan hidaha iyo dhaqanka halkudhega kulankani wuxuu ahaa hidaha iyo dhaqanku waa dhaxalgalka bulshadeena Mhm.
dhalinyartu marka waxay kusoo bandhigayaan hidaha wixii u lahaayeen ama qof kasta creativity-giisa waxyaalihiisa ku oodnaa inuu banaanka soo dhigo
waa tahay
manaa waxay fursad usiinaysaa dhalinyartii inaan looga faa'iidaysan dam- eh, faldambiyada ay kamid yihiin burcadbadeednimada tahriibta iyo argagixisanimada waxay helayaan inay kusoo bandhigaan xirfad iyaga ku ogneyd ay la yimaadaan xirfad ay ku shaqa tegi karayaan hadhowto marka wacyigelinada aad siinayseen dhallinyaradan een, waxyaalaha bal aad ku wacyigelinayseen oo gundhiga u ahaa tababarkiina muxuu ahaa tababarkayga waxaa gudhigu ahaa shaqooyinka ay maalin kasta qabtaan in dhalinyarta lagu tababaro inay si eh, mutadacnimo ah dalkooda ay wax ugu qaban karaan casharadii haddii aan wax kaaga taabto waxay kamid ahaa hogaaminta waxaa kamid ahaa siday u deeqaamin lahaayeen eh, ilaha ay haystaan eh, dakhliga waxa ay haystaan eh, sidii ay uga hortegi lahaayeen haddii uu ku yimaado tiimkooda ama kooxahooda conflicts ama waxyaalaha iskahorimaad uu ku yimaado siday u xalin lahaayeen waxaa kamid ahayd eh, civic engagement oo ah waxbarashada madaniga ah eh, waxaa kaloo sidoo kale kamid ahaa advocacies ama sidii ay qarimid ugu samayn lahaayeen dadka baahiyadu ay hayso marka waxay la xiriirtay xirfadaha maalin kasta ay shaqada ay qabanayaan bay la xiriirtay waxaan u aragnay inuu ahaa colonis qolis wadaarsiya si fiicanna u dhacay gudoomiyaha gobolka sanaag maxamuud ismaaciil ciyoon oo maanta la hadlay raadiyo daljir ayaa ka warbixiyey xaaladda abaareed ee gobolkiisa bismillahi raxmaan raxiim waa aada baa umahadsantihiin eh, radio daljir Eh, waa la socotaan oo dowladda puntland eh, wasaaradaha kala duwan iyo hay-adaha eh, kaleeto oo madaxa banaan oo dowladeed iyo shacabka iyo jaaliyadaha iyo eh, dhammaanba waxaa lagu jiraa sidii loo taakuleyn lahaa dadka abaartu ay saamaysay oo maxaanku idhaahdaa ku dhibaataysan eh, gobolada puntland gaar ahaan gobolka sanaag hadda waan kaala hadlayo oo kamid a gobolada ay sida aadka u saamaystay abaartu Eh, waxaa jirtay marka dadkaas in loo sameynayay biyo dhaan loo sameynayo raashin in loo geeyo iyo cuno iyo waxay cunaan loo sameynayo daaweyn bilaasha marka tan waxay kamid ahayd olole ama daryeel caafimaad oo wasaaradda caafimaadka ee puntland ay gobolka sanaag ay uga sameyneyso dadkii abaaru waxyeeleeyeen weliba dadkii ma xoolaha ay ka dhamaadeen oo meelaha kusoo ururay magaalooyinka agtooda iyo meelahaas kusoo ururay marka waan kala qayb galay aniga iyo suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sanaag waana uga mahad celinay wasaaradda iyo hay-adda tadaamun oo hawshaas iyagu maaragtay gacanta ku haya waxay socon doontaa haddii alla idmo muddo laba bilooda haddii alla idmo oo dad badan ayaa la gaari doonaa insha allahu tacaala maadaama ay abaarta ay la socdaan xanuuno ma garanaysaa kala duwan oo nafaqa darro iyo maxaan ku hargab aada u daran iyo ay ay dadkii ay ku dhaceen marka si waxyaabahaas loola tacaalo oo gargaar degdega looga gaaro ayaa dawladdu maaragtay hawshaas s maaragtay u qabatay bulshadeeda iyo dadkeeda welina dee xilligii abaartu waa taagan yahay oo xilligii lagu daraa baa lagu jiraa shalayna shirweyne ayaan u qabanay bulshada aan uga warramayno uga warbixinayno dadaalku meesha uu marayo iyo in isku tashi mar walba la sameeyo jaaliyadihii dibadda baaq loo diro dadka gudaha jooga ay maaragtay istaakulayaan oo wax istaraan iyagu oo iskaashi iyo wadajir iyo midnimo iyo maxaanku idhahdaa islaamnimo iyo lagu lagu lagu shaqeeyo amniga iyo xasiloonida la ilaaliyo si dadkaas loo gargaaro oo hay-ado badan baa maaragtay gobolka imaanaya oo dadkaas maaragtay gargaaraya in hay-adaha lala shaqeeyo oo lasoo dhaweeyo adigu wadatashi noocaas ayaan la yeelnay bulshada bulshada qeybaheeda kala duwan waayahay qoysaskan marka aad sheegtay laga talaalaya xanuunada kala duwan ama laga daweynayo dooyo- dawooyinkaas bilaashka ah loo fidiyey cadadkooda intee gaaraysaa ilaa intee qoys baa la gaarsiiyey
ilaa hadda hadda waa bilow oo bishan marriage ayay ayay bilaabatay wayna socon doontaa saan kuu sheegay muddo laba bilooda intii la gaari karo insha allahu tacaala waxaa la rajaynayaa yani tiro intii la gaari karo ah in la gaaro oo la gaarsiiyo daryeelka caafimaad oo bilaash ah lacag la-aan
waayahay marka gobolka sooma laha goobo caafimaad oo marka dadka xanuuno sida shuban biyoodka oo kale ay soo ritaan lagula sii tacaali karo inta aysan wasaaraddu aysan iman
meelaha dadka hadda la taarigedgar dadka hadda maxaan ku idhahdaa la rabo in daryeelka caafimaad bilaashka loo sameeyo waa tuulooyinka fogfog iyo dadkii reer guuraaga ahaa xooluhu ka dhamaadeen oo meelaha ku ururay iyo dadkii xooluhu ka guureen oo aan xarumaha caafimaadka aan soo gaari karin weeye kuwaas wey kuwa la raba insha allahu tacaala in daryeelka caafimaad loo fidiyo xarumaha caafimaadku gobolku magaalooyinka waaweyn bay ku yaaliin magaalooyinka waaweynna dee inta soo gaari kartaa waa iska yar tahay waa magaalada gudaheeda iyo intaas ayay maaragtay iskaga eg tahay laakiin dadka halkaas jooga oo gaadiyahaas ku urursan wax gaadiid oo u taga oo soo qaadaana ma jiraan maxaan ku idhaahdaa xarumihii caafimaadkana way ka fog yihiin marka sidaas ayaa marka loogu sameeyey nafkooda loogu geeyo insha allahu tacaala daaweyn bilaasha aada iyo aada bay uga heleen aada iyo aada bay u ducaynayeen marka xilligii loo baahnaana baynu kusoo aadi
gudoomiyaha gobolka sanaag ayuu kaasi ahaa barnaamijkii caawiya daljir oo cawayskan idinkaga imaanaya stuudiyaha daljir ee buuhoodla inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamij ka laba intaas ku arkayno nabadgelyo